bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala الإmam abu cabdالرaحman النasائي raximh اllah taعalى rafcu الswt bالtalbiyati bاlإhlaali rafcu الsawti codka koryeelidiisa bilإhlaali xarmashada lagu koryeelo codka ayuu u baab yahay marka baabkan wbilisnaadi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa sufyaanu can cabdillaahi bni abi bakrin wahuwa almaqzuumiyu almadaniyu hiqatun can cabdilmaliki bni abi bakrin can cabdillaahi bni abi bakrin can cabdilmaliki bni abi bakrin huwa almaqzuumiyu almadaniyu hiqatun can khallaadi bni saa'ibi whuwa khalaad bnu saa'ib bni khalaad bni suweyd alkhasrajiyu hiqat can abiihi asaa'ib bnu khalaad lahu suxbat cumar ayuu caamil u noqday oo uu howlihii shaqooyinkii wax ka mida la qaban jiray ayb yeman ayuu weliba uga noqday caamil rawaa lahu asxaabu sunan اlarbaca can rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi jaa-anii jibriilu jibriil ayaa ii yimid calayhi salaam faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa muxamedu muxamedow mur asxaabaka asxaabtaada far an yarfacuu aswaatahum codkooda inay kor yeelaan bitalbiyati talbiyada inay codkooda ku kor yeelaan ayb xadiidkan marka sufyaanu bnu cuyayna sidaanu u wariyey khilaafna bukhaari ayaa sheegay oo tarjamatu saa'ib ibni khallaad taariikh ilkabiirka ayuu khilaaf ku sheegay oo waxaa la yidhi can khallaad can zayd ibni khaalid aljuhaniy oo xadiidka min musnadi zayd ibni khaalid waa laga dhigay wa qiila hayru dalikana waa la yidhi weliba riwaayadaas oo zayd sufyaan wuxuu ka warinaa can cabdillaahi bni abi labiid can ilmuطalib bni cabdillaahi bni xandab can khalaad bni saa'ib can zayd bni khaalid waay alimaamu lbukhaari marka wuxuu taswiibiyey iyo tirmidi iyo ibnu cabdilbarbar riwaayadan oo riwaayat lbaab waa midaan cabdillaahi bni abi bakrin can cabdilmaliki bni abi bakrin can khalaad can abiihi tanaa markaa toosan ayb waxaana laga qaadanaa talbiyada in codka kor loogu qaado oo markau qofka talbiyeysanaya inuu kor ugu qaado ama labeyka allahuma labeykadii lasoo sheegay ha ahaato ama labeyka xajan ama labeyka cumratan iyo ha ahaato ayb qaala alcamalu fi lihlaali camalka xirashada ama yani xarmashada dhexdeeda ahaaday caddayntiisiibu u baab yahay sida loo ihlaalka ee ixraamka sida loo sameynayo macnaha alcamalu fi lihlaal markuu qofka xarmanayo sida uu u camal falayo camalkaas ihlaalka oo u qabanayo ayuu u baab yahay baabkan wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa cabdusalaam can khusayfin wa huwa khusayf bn cabdiraxmaan aljazariyu daciifun ninkan waa daciif ibnu xajar isaga saduuqun sayi lxifdi buu yidhi khallata biakhara marka dacfi baa ku jiro can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin ana rasuula اllahi sal l slama ahalla fii duburi الsalaati yacni nabiga sala اllahu alayhi wasalama aj yani wou xirtay oo xajkiibuu ku dhawaaqay fii duburi الsalaati salaad gadaasheeda yani salaad uu dukaday gadaasheeda ayuu wuxuu ku dhawaaqay talbiyadii halkan marka wuxuu keenay xadiidkan alcamalu fi lihlaal wuxuu ka bilaabay waqtiga la xarmanayo kow ka bilaabay qofka goormaa wanaagsan inuu xarmado riwaa xadiidkan marka wuxuu tusayaa ama laga faa'iideysana inuu xarmado bacda salaatin salaad ka bacdi salaatulixraam marka salaad la yidhaha miyaa jirto maya hadday salaad farada joogtana iyadoo dukanaa gadaasheedau xarmanaa haddii salaad sunno ah ay waqtigeed uu joogana sidoo kale duxa iyo wax lamidoo kale haddii kalena masjid iyo uu soo galana taxiyatulmasjidka ayuu dukanaa markaa taxiyatulmasjidka gadaasheeda iska xarmana xadiidkanna waa mustanad ulxanafiya xanafiyada daliilkooda waaye oo ayagu waxay sunneeyaan ixraamku inuu dhaco bacda salaatin oo waxay leeyihiin nebigu sal ll ly slama markii uu salaada dukaday ayuu xarmaday bay leeyihiin ayaga marka salaada marka laga baxo oo assalaamu calaykum assalaamu calaykum uu yidhaahdo ayuu xarmana xanafiyada marka kan qabsatay jumhuurkuna waxay qabaan ama iyagu ay ku tageen almustaxabu fi lixraami ixraamka dhexdiisa waxaa lagu sunneeyaa inuu qofku xarmado daabaddiisa markuu koro daabaddii marka uu koro ee uu yacni baabuur ha ahaado ama daabad kale si kale ha ahaato markuu salaa qubaysto oo salaadiisii dukado ou daabadda koro daabadda korkeeda marka ayuu ku xarmana oo nebigu sal ll ly slam riwaayaadku waxay u badan yihiin wuxuu xarmaday xiina stawad raaxilatuhu markay xiina stawaa calaa raaxilatihi markuu gaadiidkiisii korka uga uga dhacay ayuu markaa iyuu xarmaday taasaa jumhuurka u badan yihiin hadda kan waa daliilkii xanafiyada waayo dacfi baana ku jira waa arkayna wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbarana anadru wahuwa annadru bnu shumayl qaala xadaanaa ashcahu wahuwa ashcahu bnu cabdilmalik hiqat faqiih akhraja lahu lbukhaariyu tacliiqa wlarbaca can اlxasan wahuwa alxasanu bnu abi اlxasan albasriyu can anasi ana rasuula اllahi sal l slama sala duhra duhurkii buu dukaday bilbaydaa-i buu ku tukaday uma rakiba waa fuulay wasacida jabal اlbaydaa baydaa buurteedii ayuu koray waahalla biاlxaji wاlcumrati xaj iyo cumro ayuu ku dhawaaqay xiina sala duhra markuu duhurkii dukaday xadiidkanna muxuu sheegaa baydaa salaadii waa dukaday meesha baydaa اlmadiina ama baydaau dilxulayfa bayda waa meel bannaana la yidhaha hadda laakiin calam waayo oo midda dulxulayfa ku taallo meeshaas banka ah markuu tegey ayuu xirtay bayda-daasu ku xirtay xadiidkan laakiin sanadkiisa waxbaa ku jira oo riwaayat alxasan can anas xasan waa mudallis waana cancaneeyey riwaayadan hadda ibnu cumarna waa inkiri jiray riwaaya bayda-dan wuxuu dhihi jiray hadihi lbaydaa allatii takdibuunaha calaa rasuuli illahi sal l slam bayda-dan aada nebiga uga been abuuranaysaan kama xarmanine nebigu marka daabadiisii ou fuulay ou xarmaday saasuu dhahaa wa bihi qaala akhbaranii cimraan bnu yaziid qaala akhbaranaa shucaybun wa huwa bnu abi xamsata qaala akhbaranii bnu jurayj qaala samictu jacfar bna muxamadi yuxadisu can abiihi can jaabirin fii xajati الnabiyi sal l slam xajkii nebiga falamaa ataa dalxulayfati markuu dulxulayfe yimid sallaa waa tukaday wahuwa saamitun isagoo aamusan yani salaadda markuu ka baxay waa iska aamusnaa xataa ata albaydaa ilaa uu baydaa yimid baydaa uu ka xarmadayou rabaa marka xarafkan marka xadiidkan waa xadiidkii dheeraay waayo muslim uu wariyeyoo fii sifati xaji nabiyi sal ll ly slam xadiidkii jaabir ee dheeraaw xaatim ibnu ismaaciil iyo keyrkiis waxay wariyeen xadiidkan can jacfar can abiihi can jaabir xarafkan wahuwa saamitunna ma aynan sheegin marka wahuwa saamitun shuduud ayaa ku jira waa shaada yani salaadii buu dukaday isagoo aamusan baydaa uu tegay waa xarmaday marka baydaadu inuu ka xarmaday waa sheegaa jaabir laakiin wahuwa saamituntan ayaan ibnu jurayj aan lagu mutaabacaynin jamaaco badan oo xadiidka warisay buuna khilaafay oo xarafkan ma ku jiro ayb weliba bal xarafkan de wax khilaafsan baaba ibnu cumar saxeynka lagu uu ku wariyey annahu kaana yuhilu min masjidi dilxulayfa ayb wbihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala can maliki can muusa bni cuqbata can saalimin anahu samica abaahu aabihi ibnu cumar ayuu maqlay yaquulu isagoo dhahayo baydaa'ukum haadihi baydaa'diinaan allatii takdibuuna fiiha calaa rasuuli اllahi sal ly slam taasoo aada ugu been sheegaysaan nebiga korkiisa sala allahu calayhi wasalam waaye maa ahalla rasuulu llahi sal l slama nebiga ma xarmanin ilaa min masjidi dilxulayfati masjidka xaggiisuu ka xarmaday marka halkana ibnu cumar wuxuu tilmaamay bayda inuunan ka xarmanin ee masaajidka agtiisa inuu ka xarmaday marka waxaa loo badanya de masaajidka agtiisau ka xarmaday daabadii korkeeda markuu fuulay wbihi qaala ahbaranaa ciisa bnu ibraahim can ibni wahbin qaala ahbaranii yunus huwa bnu yaziid alayliyu can ibni shihaabin ana salima bna cabdillaahi ahbarahu ana cabdallaahi bna cumara qaala ra-aytu rasuula اllahi sal l slam rasuulkaan arkay yarkabu raaxilatahu gaadiidkiisa isagoo fuulayo bidilxulayfati dilxulayfa uma yuhilu dabadeed waa hilaalsanayey waa xarmanayey xiina tastawii bihi qaa'imatan markay isaga la sin ay la ekaato intuu dusha ka koro ay markaa yacnii la kacayso ay la sinnaato qaa'imatan xaal ay tahay iyadoo taagan ayuu xarmanaya riwaayaadkan dhan marka ibnu cabaasaa jamciyey saciid ibnu jubayraa su-aaley ibnu cabaas wuxuu yidhi waxaan la yaabay un asxaabta khilaafkooda nebigii waa xajiyey sala allahu calayhi wasalam hal mar buu xajiyey mid wuxuu leeyahay baydaada ayuu ka xarmaday mid wuxuu leeyahay daabaddii markuu fuulay uu xarmaday mid salaaddii markuu tukaday buu xarmaday siday tahay markaasuu ibnu cabaas wuxuu yidhi mid walbaa wixii uu maqlay ayuu sheegay oo dadku aaday u badnaayeen inuu yidhi mid masaajidka agtiisuu ka maqlay mid markay daabaddii la kacday buu ayuu maqlaayey ilaa waa sii waday nebiga talbiyadee mid markii baydaa nebigu uu gaaray buu maqlay nin walbaa marka kullun rawaa bimaa samic mid walbaa wixii uu maqlay unbuu wariyey saasaa marka riwaayada abu daawuud ayaa jamcinaysa marka wabihi qaala ahbaranaa cimraan bnu yaziida qaala ahbaranaa shucaybun qaala ahbarana bnu jurayjin qaala ahbaranii saalix bnu kaysaan xaa wa ahbaranii moxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qala xadaanaa isxaaqu yani bna yuusuf isxaaqu bnu yuusuf alazraq waa hiqatu can bni jurayjin can saalix bni kaysaan can naaficin can ibni cumara anahu kana yukhbiru ibnu cumar wuxuu sheegi jiray ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nebiga ahalla wuu xirtay talbiyadii buu markaa la yimid xiina istawad bihi raaxilatuhu markay gaadiidkiisii ay la kor noqotay ama la sinaatay wbihi qaala ahbaranaa mxamed bnu اlcalaa qaala ahbarana bnu idriis can cubayd اllaahi wabni jurayjin wabni jurayjin wabni isxaaqa wamalik bni anas intaas mar can اlmaqburiyi can cubayd bni jurayjin cubayd bni jurayj almadaniyu hiqatu maahan ibnu jurayjkii aan soo dhaafnay ma aha cabdilmalik bni jurayj waay kaas cabdilmalik bni cabdilcaziiz bni jurayj waa kan cubayd bni jurayj qaala qultu libni cumara baan waxaan ku idhi ra-aytuka waxaan ku arkaa tuhillu inaad xarmanayso ida stawad bika naaqatuka hashaada markay kula kacdo ay kula sinnaato yacni kula kacdo qaala wuxuu yidhi ina rasuula اllahi sal l slama kaana yuhillu ida stawad bihi naaqatuhu wambacahat weliba ay kacdo markaa ayuu nebigu xarman jiray sal l slam markaa riwaayaadkan wuxuu aada u badiyey ou dambaysiiyey riwaayaadka ibnu cumar taasaana jumhuurku qabaano daabadda marka la koro ama baabuur iyo waxay ahaato markaas in la xarmado ihlaalu nufasaa haweenka markaa umulaay yacni umusha ah xarmashadooda ama kuwa dhiigga xaydka qabo xarmashadooda yacni ma xarman karaan waay waana inay xarman karaan sida xadiidka uu tusinayo wbihi qaala ahbaranaa mxamed bn cabdillaahi bni cabdilxakam can shucaybin qaala abaranaa ahbarana leytu can ibni اlhaad yaziid bni cabdillahi bni اlhaad can jacfar bni muxamedi can abihi can jaabir bni cabdillaahi qaala aqaama rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu nagaaday tisca siniina sagaal sano lam yaxuja ounan xajinin uma udina fi nnaasi dadkii baa waxaa la ogeysiiyey bilxaji baa la ogeysiiyey falam yabqa axadun qof ma ounan harin yaqdiru awoodayo an ya'tiya inuu yimaado raakiban isagoo gaadiid fuushan ow raajilan ama isagoo lugaynaya ilaa qadima waa soo galay dadkii waa isu waa yimaadeen fatadaaraka annaasu dadkii waa isa soo halhaleeleen liyakrujuu macahu say ula baxaan nabiga sal l slam xataa jaa-a dalxulayfati ilaa dulxulayfa uu yimid nebiga fawaladat asmaa'u bintu cumays ayaa dhashay muxameda bna abi bakrin bay dhashay fa arsalat ilaa rasuuli llahi sal l slam nebigay u cidirtay iyadoo su-aalayso faqaala wuxuu yidhi iqtasilii qubayso wastadfirii meesha dhiigu ou ka socdana gufey oo yacnii suuf ama maro iyo wax ku xir dabool meeshaa yacni daari bithawbin maro ku daari oo ku gufee uma ahillii dabadeedna marka dhawaaq oo xajkii ama cumradii nusugaagii ku dhawaaq fa facalat sidii bay samaysay mukhtasarun xadiidkan waa dheeraa marka intaanu kasoo gaabiyey waxaa laga qaadanaa markan haweenta nifaaska qabto ama umusha waa isku xugune waxay keliya ku kala duwan yihiin waqtiga haweenkaa marka xaydka qabo ama kuwa dhiig umyacni umusha dhiiggeeda ku jiro inay xarman karaan keliya dawaaf unbaa ka mamnuuca laakiin waa xarman karaan acmaasha kale o dhanna way samayn karaan dawaafka unbay mar dambe marka iska samaynayaan markii ay daahir noqdaan qubayskan marka iqtasili ou leeyahayna waa qubays qubays marka de ixraamka qubayskiisa waayo waxaana laga qaadanaya ixraamka in loo sunneeyo qofka markuu xarmanayo inuu qubaystaa fiican oo loo sunneeyo qubayskan marka haddii nebigu ou amray aqalu axwaalihi waa inuu manduub uu yahay waana sidaas middii marka dhiigga qabtayba haddii la yidho qubayso qof daahira min baabi owlaa waay isaga وbه qال أخبرnا علي بن حجر qال أخبرnا إسماعيل وهو بن جعفر قال xدثnا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه qال نفست أسmاء بنت عmays ayaa umushay محمد بن أbي بكri bay umushay waa iska mbني للmجهuل mbني للمacluم ahaana waa u yimi waa u timid riwaayada mbني للمacluمka unbaa laga lqbayna ama bacdi nusqna waxay qorayaan nufisat asmaaءu bintu cumays bimuxamed bni abi bakrin yaa laga umuliyey markaas yani way dhashayba faarsalat ilaa rasuuli اlahi sal ly slam nabigay u cidirtay tasأaluhu iyadoo su-aalaysa kayfa tafcal faamaraha an taqtasila watastadfira bihawbihaa maradeeda ay meesha ku xirtay ku gufayso watuhila ay markaa xarmato qaala fi lmuhillati bilcumrati midda cumrada xarmanayso taxiidu taasoo xaydayso wa takhaafu ka cabsanayso fawta alxaji xajka inuu dhaafo maxay sameynaya gaba qofkaas macnaha waa haweeney cumro xarmatay kadib xayd ku dhacay xajkii inuu ka taga ka cabsatay oo yacni maalintii sideedaad ama carafo ayaa waxaa la gaaray iyadoo aan weli dhiiggii ka go-in cumradaasi adma dawaafkii ma suurtoobin maalinta sagaalaadna waa maalinkii xajka ugu weynaa yowmu carafa maxay sameynayna xajkii inuu ka tagay ka baqay hadday sugto hadda wa bihi qaala akhbaranaa marka masaladaas hadda u tarjamtay wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa leythu can abi zubayr can jaabir bni cabdillaahi qaala aqbalnaa muhilliina maca rasuuli llahi sal l slam waa soo jeesanay buu yidhi annaga oo xarmanayna nebiga maciisa bixajin mufradin xaj keligiis ah wa aqbalat caa-ishatu caa-ishana way soo jeesatay yani way soo qaabishay muhillatan bicumratin iyadoo cumro tu xarmanaysa ay tahay meeshaas marka waxaa laga qaadanaa caa-isho waxa ay xarmatay inuu ahaa cumro aad baa laysugu khilaafaa yacni caa-isha waxay xarmatay maxay ahayd hadda halkan waxaa ka muuqda uu jaabir caddeeyey inay cumro ay xiratay haddii marka cumro ay xiratay fii ashhuri lxajna lagu jiro xajkiina uu dhiman yahay maxay noqonaya marka waa mutamaticad waay marka tarjamada alimaamu nasaa-ina inay cumro xiratay ayuuba tarjamtay fi lmuhillati bilcumrati buu yihi naam cumro keligeeduu sheegay marka ayb meeshaas marka xanafiyadoo kale waxay leeyihiin caa-isha cumro ma aynan xiran yani waxay leeyihiin waxay xiratay ifraad bay ahayd oo xaj mufrid mufridad bay ahayd xaj keliyay xiratay bay leeyihiin markeeda xajku un ay xiratay dawaafulquduumkii ay makansan weysay dawaafulquduumkii markay makansan weysayna waqtiga xajka la gaaray xajkeediibay iska aaday cumradii dambe ayaa yacni waxay noqonaysaa cumradii waajibka iyada ku ahayd qofka mufridkaa ilaa cumro gaara xaj gaara waxbuu sameynan qaaraa marka sidaa dhahayaan inkastoy u badan yihiin xanafiyadu yacni madhabkooda hadda de waxaa u badan iyaga waxay leeyihin cumray xiratay laakiin markii dambe cumrada waa lask waa ka tagtay waa way dhaaftay kabacdi marka xajka gaaray xiratay xajkii gaarka ahaa ee xajisay ee cumradii ay tanciim aadayna waa cumradii markaas de maadaama ay mufridad noqotay cumradeedii tii tanciim cumro yacni waajibay ahayd sidaasay dhahayaan wa aqbalat caa-ishatu caa-isha way soo jeesatay muhilatan bicumratin marka jaabir sidaanuu sheegay daawuusna saanuu wariyey curwana saanuu ka wariyey nacam marka riwaayada daawuus iyo curwa oo ardada caa-isha qofkii ugu waxwarin badnaa ah iyo jaabir oo saxaabi ahba saddexdooda marka riwaayaadkooda gef laguma xugmi karo inta badan waxay yidhaahdaan qolooyinka aan sidaan qabin inay cumro xiratay aan qabin oo waxay xiratay xaj keliya dhahayo waxay leeyihiin xadiidka curwa waxaa ku ji waa shaad bay leeyihin waa dacfi bay kut ku xambaarayaan ee riwaayaad kale ayaa marka waxay leeyihiin haadihi makaanu cumratiki iyo amase yacni iyada ay leedahay waa madiinaan ka soo baxnay laa naraa ila alxaja fiiri laa naraa ila alxaja ama asaa nebigii asxaabtiisii dulxulayfay yimaadeen xaj bay ku dhawaaqeen yani alfaadaas caamka oo alqaasim ibnu moxamed ibn abi bakr iyo caaisha uu ka warinayo ayay rajaxeen middaan sariixa ana oo jaabir iyo curwo iyana waa waa dacfi ay ku xambaareen sidaasna ma xoog badna xataa idaa kaana bisarif sarif markay ahayd carakad way xayshay xataa idaa qadimnaa markaan soo galnay dufnaa bilkacbati kacbadan dawaafnay wa bisafa walmarwati jaabir baa dhahay fa amaranaa rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuuna amray an yaxila mina inuu xalaal noqdo xaal ou inaga naga mid yahay man qof lam yakun macahu hadyun hadyi maciisa ounan ahayn qaala wuxuu yidhi faqulnaa waxaan dhahnay xillu maadaa ay xillun xillu ayi xurmatin xillu maadaa yacnii shaygeen naga xaaraam ahaa oon ka xalaaloobaynaa xillu maadaa ay xillu ayi xurmatin ay ka dhigan tahay yacnii annaga dhammaan miyaa xalaaloobayno macal haweenka ma u tegi karnaa mase xilli oo waxa waaye muqayad oo gaar ah xillu maadaa saas waa macnaheedu qaala waxau yidhi alxillu kulluhu kulli xalaalo dhammaystiran fawaaqacna annisaaa haweenkii baan ku dhacnay marka ilaa iyagu waa cumraysteen waa xalaaloobeen watadayabnaa biibi barafuun ayaan isku udginay walabisnaa hiyaabanaa dharkeennii caadiga aan iska gashanay walaysa baynanaa wa bayna carafata annaga iyo carafana ilaa arbacu layaalin unbaa dhexdeenna ahayd afar habeen uma ahlalnaa yowma tarwiyati yowmu tarwiya ayaan haddana waxaan ku dhawaaqnay xajkii uma dakhala rasuulu llahi sal l slam calaa caa-ishata usoo galay fawajadahaa tabkii wuxuu arkay iyadoo ooynayso faqaala wuxuu yidhi maa sha'nuki shanigaagu waa maxay faqaalad waxay tihi sha'nii shanigayga anii qad xidtu waan xayday waqad xalla annaasu dadkii way xalaaloobeen walam axlil anigana ma xalaaloobin walam aduf bilbeyti kacbadiina ma dawaafin wannaasu yadhabuuna ila alxaji ilaan dadkiina hadday xajka u baxayaan faqaala wuxuu yidhi ina hada kani xaydka amrun arin waa katabahu llahu tabaaraka wa tacaala alla uu ku qoray oo u qadaray calaa banaati aadama gabdhaha aadam aadam gabdhihiisa faqtasilii qubayso uma ahilii bilxaji xajkii ku dhawaaq marka fafacalad sidaabay samaysay marka meeshan faqtasilii qubayso uma ahilii bilxaji sidee loo macnaynaa axnaaftaoo kale waxay leeyihiin iyaga waxaa laga wadaa cumradii aad soo waday iskaga tag oo baabi-i waxayna qabsanayaan laba lafdi oo xadiid xadiidka ku jirto riwaayaadka qaarkood ku jirto waa maxay utrukii cumrataki cumradaadii ka tag urfudii cumrataki cumradaada ka tag oo diid iskaga tag marka urfudii cumrataki iyo utrukii cumrataki waxay ayaga ku macnaynayaan cumradii hore waa la goynaa sidaasna sawaab ma aha waayo xajka iyo cumradu ayagoo faasida xataa lama gooyo markay fasaadaan waa la dhammaystiraa xajka iyo cumrada shay marka aan fasaadin oo maanic sharciya un uu ku yimid sidee looga baxaa ilaahay wa atimu alxaja waalcumrata lilaahi buu leeyahay yacni salaadda hadday qofka ka burto waa ka baxaa xajka iyo cumradu hadday qofka ka buraan iyagoo aan la xisaabaynin oo faasid abaal la wadaa oo la dhammaystiraa see marka xajkaagii hore dhanba ka kaco cumradaadii hore meeshaan ku gooy wax kale bilow suurtagal ma aha sida marka sawaabkaa waxay noqonaya utrukii cumrataki iyo urfudii cumrataki in lagu macneeyo mudaaf loo qadaro layidhaha urfudii camala cumratiki cumradaadii camalkii aada ku samayn lahayd jooji ka tag marka acmaashii cumradii alle ay ka tegeen marka ilama samey karta dawaaf iyaa ku jiraan acmaashaasi ka tag waayo cumradaadi acmaasheeda iskaga tag iyadii marka weli waa muxrimad ixraamkii ma ka baxayso xaj marka xarmo hadday xaj xarmata marka maxaa xasilaayo cumradii awalba u socotay iyo xajkan ay xarmataan laysku daraa maxay noqonaya markaasi xaj iyo cumro marka laysku daro maxaa kasoo baxaya qiraan qaarinaday noqonaya ahlu xadiidka sidaasay u tawjiihiyaan marka axaadiidtaas nacam yacnii awal adiga cumraad soo xiratay ma la baabi-inaya ixraamkaas isagoo sidiisii u jiro acmaashii cumrada bis ka tag xaj kusoo dar markaad xaj kusoo darto xaj iyo cumro isla ayaa kuu xirnaanayo dabadeedna marka waxaad aadaysaa xajka acmaashii xajka cumradaadii soo hoosgelay marka waxaana ku tusaayo riwaayaadka faraha badanoo nebigu uu leeyahay tawaafuki bilbeyti wa sacyuki bayna safa walmarwa yasacuki fii xajiki wa cumratiki iyo yani siyaalkaas riwaayaadkaas ayb marka urfudii ama utrukii macnaheedu sidaas waay cumradaadii xajka dhexgeli waay marka cumradeedii oo jirto ayay xajkii uun dhexgelinaysaa wacalaa haada asalka imaamu shaafici muxuu yahay tacyiinku waajib maba ahanba asaga agtiisa xajka iyo cumrada marka la niyeysanayo la xiranayo xirashada lagu dhawaaqayo horena waa usoo marnay masaladaasi tacyiinku waajib ma aha isagoo xaj keliya cayinay ayuu mar dhexe meel dhexe marku maraayo wuxuu ka dhigi karaa marka cumro cumro uu ku xalaaloobuu ka dhigi karaa waan soo marnay dadkii xajka soo xirtay markay kacbada yimaadeen oy dawaafeen oo sacyi sameeyeen nebiga muxuu ku yidhi xalaalooba wixii aan xoolo wadin waa xalaaloobeen maxay isku bedeleen mutamaticiin awal mufridiin bay ahaayeen idan marka tacyiinka nusuga la cayinaa waajib ma aha nacam waajibni waajib inuunan ahaynna waxaa u daliila iyadoo lasoo cayinaa heyrkiis loo bedelayo hadda marka caa-isho inay cumro soo cayinto oo ay markaa xaj iyo cumro hadda ay niyeysato wax ma dhibaysa nacam sida kuwaan xajka soo xirtay cumro loogu bedelay wuxooda oo kale waa nacam asalka marka ama xarfulmas'ala meeshaasuu ku qotamaa ayb hadhow marka cumradii dambe oo tanciim maxay noqonaya tadyiiban likhaairihaa buu nebigu ugu samey cumro mubaaxa waa iska mubaax laakiin maahan mid iyada hadda waajib ka ridayso waayo isaga waaba u sheegayba taadii hore dawaafkaagii iyo sacyigaagii baa cumro iyo xajba kuugu filan maya waxay tihi dadku laba kala gaara mayla noqonayaan anigana hal camal bis marka tadyiiban likhaairihaa buu saa u yahay haadihi makaanu cumratiki marka uu leeyahayna yacni iyada waay waxay ka wadaa wuxuu ka wadaa marka adiga yacni sidaad jeclayd adiga ood rabtay tii kaa go-day middaan iskaga qaado macnaheeda maahan marka inay cumradaa cumro waajib ku ahayd iyada ay tahay haday waajib tahay nebigu waaba u sheegi lahaa sala allahu calayhi wasalam fafacalat sidaa bay samaysay wawaqafat ilmawaaqifa mawaaqiftii bay meelihii la istaagayay istaagtay xataa idaa dahurad markay daahir noqotay daafat bilkacbati kacbadii bay dawaaftay wabisafa walmarwati bay dawaaftay uma qaala waxa uu yihi qad xalalti waad xalaalowday min xajatiki xajkaagii baad ka xalaalowday wa cumratiki iyo cumradaadii jamiican dhammaantood waa ka xalaalowday faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah inii ajidu fii nafsii nafsadeyda dhexdeeda waxaan ka dareemayaa anii lam aduf anu inaanan dawaafin bilbeyti xataa xajajtu ilaa aan xajiye yani dawaafkii hore waa iga maqan yahay qaala fadhab qaala waxau yidhi fadhab bihaa yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan ow la tag fa acmirhaa soo cumraysii mina tanciimi kasoo cumraysii marka cumradan khaadirkeeda ku kabaayay waxaana laga qaatay bil hal bil in laba cumro la samay karo waayo caa-isha bisha dulxija ayay laba cumro samaysay midna xajkeediibuu dhex galay maadaama ay qaarinad ahayd midna waa midaan dambe waay oo tanciim ay aaday marka bil hal bil laba cumro haddii nebigu ogolaaday waa inay bannaan tahay marka nacam oo la samay karo ayb aad marka ibnulqayima aada mas yacni baxigan baxi dheer oo zaadulmacaadka ayuu aada ugu baaray caa-isha xajkeeda wuxuu ahaa iyo aqwaasha culimada iyo adiladooda iyo haddana adiladii inuu aada usii taxriiriyey iyo aad buu meeshaas marka ugu dheeraaday halkaasaa loogu noqona marka oo loo raajaca wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu salamata wاlxariث bnu miskiini qira'aة عlayh waana asmc wاlafظu lahu can bni اlqasim qaala xadaanii maliku can bni shihaabi can curwaةa bni الzubayr can caaئiشhaةa qaalat kharajnaa maca rasuuli اlahi sal ا slam maan ka teg wadalika leylaة اlxasba waa habeenkii marka leylaة اlxasba bimacnaa leylaة اlmuxasab muxasabna waxaa la yidhaha meel dhagaxyo quruuraxa leh oo nebigu uu degay markii markii uu kasoo laabtay mina maalintii saddex-iyo tobnaad halkaasuu degay casirkii iyo ku tukaday maqribkii iyo ceshihii iyo salaaddii subaxna waa ka tegay oo dawaafulwadaac uu sii sameeyey horew madiine usii aaday meeshaas marka degiddeeda leylat almuxasab marka habeenkaasaa la dhahaa habeenka afar iyo tobanka soo galaya marka meeshaa degiddeeda nusuk miyaa mase ma ahan khilaafaa ku jiro abubakar iyo cumar iyo waa degi jireen laakiin nusuk ma ahan sida xooga badan waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam meel un wuxuu u arkay dadku ay iskugu wada imaan karaan si markaa hal mar ay u wada baxaan meel dadku isku sugi karo oo marin usoo ah oo hadhow socodkooda dambe madiie kacbada xaggeeda ay aadayaan uga dhow ahaanu u degay maahane macno gaaroo iyada ku jiro uma uunan degin wabihi qaala akbaranaa mxamed bnu salamata wاlxariث bnu miskiini qira'aة عalayh waana asmacu wlafdu lahu can bni اlqasim qaala xadaanii maliku can bni shihaabi can curwata bni الzubayr can caaئiشhaةa qaalat kharajnaa maca rasuuli اlahi sal slam nebigaan la baxnay fii xajaة اlwadaac faahlalnaa bicumraةi cumraan ku dhawaaqnay uma qaala rasuulu اlahi sal ly slam man kaana macahu hadyun qofkii xoolo wado falyuhlil bilxaji maca alcumrati xaj ha ku dhawaaqa cumro ay la jirto uma laa yaxila ma xalaaloobayo xataa yaxila minhumaa jamiican ilaa uu dhammaantood ka xalaaloobay faqadimtu makata maka ayaan galay wa ana xaa'idun anoo xaa'ida falam aduf bilbeyti kacbadii ma aanan dawaafin walaa bayna safaa walmarwati ma dawaafin fashakowtu dalika ilaa rasuuli illahi sal l slam nabigan arrintaa uga cawday faqaala waxa uu yidhi inqudii ra'saki wamtashiitii waahillii bilxaji madaxaaga furfur shanlayso xajkiina ku dhawaaqa meeshan baa marka dadka qaar waxay ka dhigaan inqudii ra'saki wamtashiitii waahillii bilxaji yaa waxaa laga fahmaa bay leeyihiin caa-isha inay ka xalaalowday cumradeedii hore see looga fahmaa waju dalaalada maxay say tahay waju dalaalada waxay tahay shanlayso waxay leeyiin qofka muxrimkaa ma shanlaysto waayo hadduu shanlaysto timihii baa kasoo go-go-aayo maadaama shanlayso nebigu ou amray waxay leeyihiin waxaa laga fahmaa meesha marka in cumradeediiba ay ka tagtay kana xalaal kana xalaalowday ee qaar kalena maslag kale maraayaano waxay leeyihiin ziyaadada intaan curwaa la goonin noqday oo xadiidka curwa intaan ay ku jirtaayo waxay leeyihiin wa ana xaa'idun falam inqudii ra'saki wamtashitii saxiix maahan ay leeyihin waa shuduud iyo mukhaalafay waxbay ku sheegayaan laakiin macno xoog badan male warkaasna waayo qofka muxrimkaa yaa ka xarimay inuu shanlaysto inuu madaxa dhaqday yaa u diidayna wax u diiday ma lahayo saa darteed marka shay aan yacni mutafaq ahayn ama shay aan dalaalo aan lahayn nahyigiisu wax dalaalo daliil ouna lahayn in lagu cileeyo riwaayo si loo waafaqo madhabu raaddi midka wax radinaayo madhabtiisa si ay markaa yacnii ay arrinku oo u waafaqo ibnulqayim wuxuu leeyahay sax maahan saas marka ziyaadadanna waa sax waaye waxna maahan yacni ma wax oo maxduurana ma keenaysa mana laga fahmaayo caa-isha inay xalaalowday ma laga fahmaayo ma xalaaloobin cumradii horey baaqi ku ahayd xaj unbay ku dartay bis qaarinadayna isku bedeshay ayb wadaci lcumrata cumrada ka tag ay wadaci acmaala alcumrati cumradii acmaasheedii wax inta kuu dhiman iska daawaay hadda kadib ilaa maba makansa kartidi fafacaltu sidaa ayaan yeelay falamaa qadaytu lxaja markaan xajkii gutay arsalanii rasuulu llahi sal l slam nabigu waa i diray maca cabdiraxmaan ibni abi bakrin ila tanciimi buu ii diray factamartu waan soo cumraystay qaala waxau yidhi haadihi makaanu cumratii kitani cumradaada booskeeda yani iyadii marka de wixii ay qalbiga uga jiray iyo midaan u qaado waayo marka midii adiga aada is leedahay waa kaa baaqatay midaan u qaado saas oo kale ay ka dhigan tahay fadaafa aladiina ahalluu bilcumrati kuwii cumrada ku dhawaaqay ayaa way dawaafeen bilbeyti bay ku dawaafeen kacbadii bay dawaafeen wa beyna safa walmarwa bay dawaafeen uma xalluu way xalaal noqdeen uma daafuu dawaafan aakhara bay dawaafeen dawaaf kale waa sacyigii marka bacda an rajacuu min minan markay mino kasoo noqdeen maalinta tobnaad lixajihim bay u dawaafeen dartiis wa ama aladiina kuwii jamacu lxaja walcumrata xajka iyo cumrada kuwii jamciyeyna oo isku daray oo qaariniinta ahaa fa inamaa daafuu dawaafan waaxidan ayagoo hal dawaaf bay dawaafeen yacni hal sacyi bay sacyiyeen waayo dawaafkii hore waa dawaafulquduum xaj booskiis maba noqon kara mana la gaarin waqtigiisa dawaafulquduumku waqtigiisu waqtibuu soo waxaan ujeedaa dawaafurukniga waqtibuu soo galaa waqtigii uu soo galayay maba la gaarinba waana dawaaf sunno ah midkan kaas marka faradka waa taagan yahay mar walba saddexda nooc ee ixraamka loo xirtana qof walbaa noocou doonaba ha u xirtee waa laga rabaa midkaas inuu la imaado ee waxa marka aynan samaynaynin waa sacyiga qoladii marka qaariniinta awal sacyiisay sacyigii markaa ma mar labaad ma laga rabo koodii horaa sacyi u noqonayo qoladii ayaguna sacyiisay awal oo mutamaticiinta ahaa sacyigoodii hore cumradii alla tagtay ilaa waa xalaaloobeen xalaaloobidaa soo dhex gashay sacyi dambey u baahan yihiin marka wacalaa hadaa hadday ansaxdo riwaayada dhehayso nabigu sal ll ly slam nin intuu u yimid yidhi yaa rasuula allah sacaytu qabla an aduufa oo uu yidhi ifcal walaa xaraj tanaa lagu xambaaraa oo yacni sacaytu qabla an aduuf macnaha waxay tahay dawaafu ruknigii intaanan samayn inaan sacyi sameeyey suuradiisu see waaye waa dadka qaariniinta ahee intay maka soo galaan dawaafulquduum la imaadaan oo sacyi sameeyaan maalinta tobnaadou marka dawaafu rukni la imaana yaa horeeya marka dawaafkiisa iyo sacyigiisa sacyigaa hormaray taa hadduuma ansaxa taasaa lagu xambaaraa laakiin siyaadadaa war baa ku jira ayb riwaaya marka fa inamaa daafuu dawaafan waaxidan bay qolooyinka iyagu ay dawaafeen ishtiraadka halkaan ha iska joogo war buu u baahan yahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih